maamulada degmada afgooye iyo deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka wada hadlay sidii dib u dayactir loogu samayn lahaa dhismaha wadada xiriirisa labadaasi deegaan oo dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan isticmaalkeeda bulshada halkaasi ku safarta maamulka deegaanka nambar konton oo markii hore dhismahani ku bilaabay si isxilqaan ah ayaa sheegay in meel wanaagsan hadda ay marayso shaqada wadadan mas-uuliyiinta labada deegaan ee kulanka qaatay ayaana isla soo hadal qaaday dhibaatooyinka ku hareeraysan dhismaha wadadan waxna ay tilmaameen in muhiim ay tahay dhammaystirkeeda wadadan waxaa aada u isticmaala ganacsatada iyo beeralayda ku nool muqdisho iyo afgooye waxaana haddii la dayactiro ay sahli doontaa in ay yaraato dhibaatooyinkii lagu qabay xilliyada roobka dowladda soomaaliya ayaana waddo qorshe lagu dhisayo wadooyinkii ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka si bulshada loogu fududeeyo safarka iyo weliba isku socodkooda dhismaha wadooyinkana waxay qayb ka tahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo weliba sidii bulshada ay wax soo saarkooda u xoojin lahaayeen